waad mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tebinta tooska ah ee la xiriirta dagaalada ee maanta ee ka socda qeybo ka mid a wilaayada islaamiga hiiraan sidaan horey usoo sheegnay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar cagmarin ah oo aad u xoogan waxay ku qaadeen deegaanka aboorey oo hoostaga degmada buulaburte ee gobolka hiiraan dagaalku wuxuu ahaa mid aad u culus welina waxaa lasoo sheegayaa in dagaalo xoogan ay dhacayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana lagu soo waramayaa inay khasaare culus gaarsiiyeen dowlada federaalk ee halkaasi ku sugnaa sida aan xogta ku helayno goobaha la weeraray waa laba saldhig oo ciidamada dowlada federaalka gaar ahaan kuwa militariga iyo sirdoonku ay ku lahaayeen deegaanka aboorey dhammaan saldhigyadaas ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta ayay mariyeen waxaana lasoo tabinayaa inuu jiro khasaare kala duwan oo gaaray ciidankii halkaasi ku sugnaa ee la weeraray weerarkan wuxuu imaanayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dagaalo xoogan ay ka socdeen qeybo ka mid a wilaayada islaamiga ee shabeelaha dhexe halkaasoo deegaana dhowr ah ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dib ula wareegeen lagana saaray ciidankii dowlada federaalk ee ku sugnaa waxay ka dhigan tahay weerarka saaka ka bilowday qeybo ka mid a gobolka hiiraan in awooddii ciidanka dowlada federaalk ee horeyba baaba u ahayd inay mar kale kala dhantaalmayso oo haddii dowladda federaalk isku dayeysay inay gurmad gaarsiiso ciidankeeda ee ku sugan qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe ee wajahayey waxaa hadda kusoo furmay furin kale oo ah dhanka gobolka hiiraan taasoo maaraynteeda ay ku adag tahay dowladda federaalk weliba xilligan marxaladan adag ay dowladda federaalk marayso oo ay ciidankeedii horey ugu baabi'een weeraradii waaweynaa ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin gobollo badan oo ka tirsan soomaaliya gaar ahaan gobo dhaca ee bartamaha soomaaliya oo ay ka mid yihiin galgaduud mudug hiiraan iyo sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe oo isaguna weli ay ka socdaan dagaalo xoogan oo ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku qaadayaan askarta dowladda federaalk marka weerarka saaka ka dhacay deegaanka aboore ee welina socda waxay ka dhigan tahay dharbaxo hor leh oo la gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalk weliba gobolka hiiraan qaybo ka mid ah maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqii militari ayay ka wadeen ciidanka dowladda federaalk oo u muuqday kuwa doonaya inay u gurmadaan kuwooda lagu waxyeeleeyey gobolka shabeellaha dhexe marka xaaladdu ay ku xun tahay dowladda federaalk sida khubrada militariga ay tilmaamayaan waxaana muuqanaysa in markan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay yihiin kuwo weerar ah oo iyaga weeraraya goobaha ay ku sugan yihiin iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin dowladda federaalk sida uu dhowaan tilmaamay sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo waraysi siiyey warbaahinta islaamiga gaar ahaan idaacatul andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna wuxuu tilmaamay oo horodhaca waraysigiisa laga dareemayey in ciidanka mujaahidiinta iyo maamulka islaamigaba ay dib ugu laabanayaan goobihii ay horay sida xeelada militariga ay uga soo baxeen marka weerarka saaka ka socda deegaanka aboorey wuxuu ku soo aadayaa iyadoo xaalad adag oo dhanka militariga ay marayso dowladda federaalk taasoo laga jartay dhaqaalihii iyo taakuladii militari ee uu maraykanku siinayey hadba wixii kusoo kordha dagaalka saaka ka soconaya deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan bartamaha dalka soomaaliya ee inta aanu ku guda jirno tabintan gaarka ah ayaanu dhegeystayaasha usoo gudbin doonnaa insha allah